Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka qiimeynta amniga ee magaalada, isla markaana ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Amniga Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay duqa degmada Beledweyne Nadar Tabax Maalin, Taliyaha Saldhigga Booliska Beledweyne, Kansaalle Cabdulaahi Maxamuud Siyaad, Guddoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Mukhtaar Maxamed Cabdulle ayaa ka warramay ujeedka ay kulankan u qabatay wasaaradda.
Ujeedka kulankan wuxuu ahaa in la soo bandhigo la iska wareysto la iska xog wareysto amniga iyo badqabka magaalada Beledweyne iyo khataraha guud ee ka jira magaalada Beledweyne iyo shacabku ay dareemayaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa. Baahida maanta amniga loo baahan yahay waa baahida ugu weyn waxaa la dhihi karaa biyaha la cabayo sida loogu baahan yahay ayaa maanta amniga loogu baahan yahay sidaas darteed marka haddii la isku duubnaado oo amniga laga wada shaqeeyo qof walbaahu nabad iyo barwaaqo ku naaloonaya Duqa degmada Beledweyne Nadar Tabax Maalin iyo Taliyaha Saldhigga Booliska Beledweyne, Kansaalle Cabdulaahi Maxamuud Siyaad ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay kulanka ay soo qaban qaabisay wasaaradda.
shirar kala gedisan iyo tababaro kala gedisan iyo aqoonyaal aqoon isweydaarsi kala- kala gedisan oo magaalada beledweyne aan ku qabanay sababtoo ah weli ma dhicin inta aniga aan joogo kolley in afarta xaafadood iyo amnigii magaalada beledweyne isku yimaadaan diskashan galaan maxaa noo daran maxaa noo qabsoomay maxaa na horyaallo eh, inay isugu yimaadaan waxaan isleeyahay waxaa suurtageliyay wasaaradda amniga dowladda hirshabelle guddoomiyayaasha afarta xaafadoodna waxaan ka codsanayaa waxay dareemaan oo magaalada dhib ku haya waxaan u baahan nahay inay wicitaan haddii nagu waayaan xitaa ay noo yimaadiin guddiga soo diraan yidhahaan waxaan waxaana meeshan ka halaysan xaafad hebel waxaana ka halaysan intaasaa u baahannahay waa mahadsantiin Qaar ka mid ah guddoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan amniga magaalada.
Een, aniga mar walba horta amniga waa kala shaqeeyaa annaga waxaan jeclaan lahaa hal lambar oo yaroo gaaban haddii caqabad la arko markaas la soo waco markaas wixii meeshaas ka jira in la arko Een, waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo lambarkaas gaaban Een, annaga inaan shaqeyno markasta diyaar u nahay garabkooda aan taagnaado Een, inkastoo xaafadaha qaarkood laamiga dheer laga sameeyo waxaan jeclaan lahaa xaafadaha guryaha xataa in la baaro oo waayo xaafadaha waxaa jiro dad badan oo la aqoono iskaga dhex nool ay jiraan xaafadda kuushin uga warbixiyo Een, amniga xaafadda kuushin wa- maalmihiisa bishan bisha ku horeysay ee farahoo ka baxay tacdiyada haweenka ka dhacayay taleefanada la dhacayay dadka lagu dhex dilayay amni darro xaaladda heerka ugu sarreysay gaarta laakiin hadda sidii loo bilaabay roondada alxamdulilah waa ku tiirsanay halisii laba jibaaraan leeyahay Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii bulshada iyo booliska Beledweyne ay ugu wada shaqayn lahaayeen amniga magaalada.